xaalada gobolka highland beriyaanba ciidamada maamulka hargeysa duulaha kusoo qaaday gobolka highland iyo jalaab si ay daro ah oo ay dalkan ciidamada kala qabsadaan arrintaas ciidanka dowlada puntland iyo dadka shacabka gobolka jooga way ka howlgaleen idaacadahay ka hadleen mudaaharaaday ka sameeyeen muddo badan baa lagala hadlayey inay dalka iskaga baxaan dalka shuqul kuma leh so puntland baa la yidhahdaa waxa naga dhaxaya xiriiri ma jiro arrintaasi intaa dagaalkii racdi waxay sababtay in ciidankii halkaa dagaal ka dhaco meel la yidhahdo kala la yidhaahdo booda cad oo degmada dhaxar ka tirsan oo jirta afartan kilomitr qiyaastii ayaa saaka dagaal ka dhacay dagaalkaas meel dagaal ka dhacay qofna tul waa dhimanaya qofna waa dagaal khasaarna wuu dhacaya ciidanka waa lagu jibiyey somalilanka aagiina waa laga qabsaday meeshiina way ka kaceen intaas anagu nahay aad iyo aad baad ina mahadsantihiin wallahi anaga dhinacay intaan u warbabo wax dhimashaa ma jirto hal askari oo dhaawaca ayaan ogahay khasaaruhuna waa yar yahay yarkeeda dee meel dagaal ka dhacay waxna way dhiman karaan waxaway ku dhiman khasaara uu dhici karaa muhiimadu in dalka iyo dadka la difaaco weeye taasna dowladda puntland meel kastoo ay jooga ciidamadeedu way kaawalgalayaan diyaar bayna u yihiin inay difaacaan marka khasaaro haddaan anigu wax ku sheego oo dhankayaga ma jirto way dhici kartaa meeshu waa meel baadiya oo la degan yahay inay dadka reer guuraaga ama ay khasaaro gaarto ama ay waa dad cani uu soo duuleeyay